odhanaysaa suradii qaala rasuulilaahi uu yidhi maxaa meesha imanaya haddii sanadka dhexdiisun soo qaaday oo dee cid aan saxaabi ahaynna uu meesha ay jiraan oo dee markaa dhexdaba masalan hadduu yidhaahdo dee wa qaala zuhuriyu can anasin saas oo kale ama dee waxa iyada taas cidan kolba uu magacaabayo ee uu sanadka ka bila meeshan uu ka bilaabayo ayuu waxau ka sugan yahay markaa rijaasha dambe ragga dambe iyada waxay u yar baahanayaan nadar bal raggii saxiixa ma yihin mise maaha taas oo iyada kolba intan la muujiyey ama ruuxan dee lagu bilaabay ayuu ka sugnaaday wixii ka dambeeyey rijaashiisee iyaguna sheegan ama meesha lagu xusay waxaa loo yar baahanaya usashoo dee waxaaba dhaca meel zake ka mid oo bukhaari ah imika waxa weeye inuu yihi waqaala daawusu qaala mucaadu itunii bikhamiisin aw lamiisin waxa weeye makaano shaciiri wadura waa isagoo dee mucaad markii uu joogay yeman lahaa reer yemaneed oo halkii ahayd iyo qamadi iyo azakahaan u keeni laydeen wixii iyaga ka faaibka noqday weeye dharka ama ha noqda kuwa cusub ama kuwa taa bedelkeedkeeda iyadaa idiin sahlan waayo iyagoo dhan lagu samayn jiro iska reer magaal iyo xadaaro labay ahaayeen asxaabtii maxamed ee joogtay madiinada tan baaba usii uga sii nafci badan oo kale bal kuma jeedna xukunka iyo sekada qeybma laguma bixin karaayo dee isaguna kolley adiladeedu kaba mid yahay waxaa lafdigu uu yahay wuxuu yihi qaala daawusu qaala mucaadin markaa imaka eeg daawus buu sheegay waa taabici mucaadna waa sheegay waxaa markaa noqonaysaa hadalkani horta iyo daawus waa ka sugan yahay marka waxaa laakiin loo baahan yahay cidan muuqata ee la sheegay ee iminka la xusay waa daawus mucaad ee sanadkaa in la hubsado ee sanadka caynkeedna inqidaac baa ku jiro daawus ma soo gaadhin baa la yidhi mucaad oo kale ee kaas oo kale ee kolba cidan la sheegayo ee la magacaabaye ugu soo horraysa wixii waa ka sugan yahay hadalkan loo tiirinayo ama inta dambe nadar buu u yar baahanayaa taasi iyadu waa xukunka siiqada jasmiga kuma dukira bisiiqati tamriiq kollayna makaalkan waayo kitaabkii weli kitaab iska mukhtasaraan ku jirnaa kalaamkuna inaala yar dheeraanaya cashirkina ma doonayo inuu gaabto oo dee bal markaa waxyaalo kale oo yar iman kara bukhaari dees waxa weeye imaka magin kar kama hadli kare laakiin waa u laabmi kartaan dee waa kitaabka idin mutawafirka oo kale nukadka xafidnu xajare markaa culumulxadiiskaas waxaan filaya agtiina mutawafirkuma aha cid haysataana aad bay idinkuba yarta ama aragtayba kitaabka laakiin waxaa dee mutawafira muqadimada fatulbaari hadyu saari isagoo xafnu xajar dee nin mucalaqaadka bukhaari la odhan karo waa ninka ugu khibro badan baa dee ciddii soo martay markaa culimadii xufaada ahaa sababtuna isagaa cinaaye gaara ayuu u lahaa aad buu u tatabucay dee kitaabkiisa taqliiqu tacliiq la yidhaaha maanta madbuuca ee waxa weeye bal dee risaala doctora iyabaa nin kuba qaatay horta dabcadasa shan mujalad kitaabkaasna ama habka uu dejiyeyna dee isaga ugu horreeyey wax dariiqaa mare cid ka horreysay oo jaanibkaa martay oo ka hadasho sidaas oo kale uu dhisay mucallaqaadka bukhaari ugaba hadashey may jirin waliba mukhtasaraadna uu kuba leeyahay bal taase laakiin kitaabkan fatxulbaari muqadimadiisa hadiyusaari oo aad iyo aada u mudan oo aad iyo aada u qeybo badan oo dee toban fasalkaba kooban fasushiisa waxaa ka mida mucallaqaadka bukhaari inuu ku wasfiyo oo halkuu kaa sanadkiisa ka dhammaynaya kan ciddii wasfisay ayuu sheegaya ee intaanu taa bilaabin ayuu kollay mucallaq muxuu yahay sorooyinkiisa qaybihii bal markaas uu bukhaari uu siiqata jinsi kuma warinayo dhammaan taa uu ku wariyey ma wada saxiixba mise waxyaalo dee shardigiisiniya wada gaadhsiisay waayo waxyaalo kolkol ee aan shardigiisa gaadhsiisnayn waa jiraya ka siiqata tabriid ma wada daciifa iyadna wada daciif maa axaadiisa saxiixa ayuu kolkol bukhaari ee umuuro jira daraaddeed siiqata tabriid uguba wariya iyo bal qaybihiisa oo kale umuurahaas oo dhan si tafsiil leh ayuu uga dhigtaayo dee imaka halkan anigu aanan kuga soo naqon karayna kitaabkan idiin tilmaamaya koleyna waxaa roo dee ruuxu hadduu cilmi doonayo inuu barto ama uu dee taas leeyahay wixii halkan ugu qornaayo casharkii loo laqbeeyey un haddii araggiisa ku koobto cilmigiisu kolley meel ma gaadho una ruux waa inuu idilaac yeesho casharkii markuu hagaag u fahmo ee wixii loo sheegay hagaag u fahmayo suurooyinkiisa hagaag u suuraysto inuu idilaac yeesho bal wixii kale kitaabu helayey ee mawduuca ka helayay isu geeyo waayo laa yakhlu kitaabu min faa'idaa laydha kolley kitaab faa'ido kama badhnaa kan waxaanad markaa kuwa sugnayn baa kii kale kaaga biiri kii kale bal kolkol halkan meel aad waxaad fahmi weydaa kii kale uu idaaxinaya kale surooyin iyo amsilo ziyaadaad kaba helaysaayo kolley dee waa in deetan idinkula boorinayaa weeye kitaabkii waan dhiganaynaa dee maahan ruuxu taysiir inuu awalhu ah awalkii iyo akhirkii inuu tafsiirkaa u ahaado kitaabkii intuu yar raacdo ama dee in badanna waxa dhici karta inaanay dibba uguma noqone uu saa ku daayo taasi waxay la tahay waa juhdi daayacahum cilmina laguma barteen ee waxa weeye dee casharkii horta ha ku noqdo ama khaasatanna waa fiicantahay dadkii iskaari karaa inay dee rufaqo yeeshaan mid iyo laba yaana layskuma badinbo lawada raacan karo masaashi laysla baxsin karo wixii kale kitaaba musalaxa helayseen ama kutubtaas oo kale imanka fatxulbaari muqadimadiisaas oo kale aad bay u mudan tahay baabkan ama khaasatan tacriifkan iyo qaybaha eh ee uu ruuxu markuu halaagkan u bandiyo wixii kale cilmi weyna u kordhay ayuu noqonayaa dee kolley waa dariiqo ama dee hab ruuxu aqoontiisa ay ku ziyaadayso wamaa dukira min siiqati tabriid wixii lagu sheegay siiqatu tabriid waa siiqada tabriidku waa waxaan la hubin sida lagu soo naqliyo fukaysin baa cibaaradii kaqiila waxaa lisaasaa la yidhi waa hadal aanu hubin oona imanka sa dukira waa la sheegay xukiya waa lasoo xikaayood ama waa lasoo naqliyey tacaynkaasa hadduu kuba wariyo hadduu yidhaha dukira can inabiy ama warada can inabiy balaqana can inabiy cibaaraha nebigii saasaa naga soo gaadhay sida waataynu kusoo marray xadiidka daciifka waa habkii lagu warin jiray marka aanan isnaadkiisa ku warinayn saasaa habboonayd in la jasmiyo mahayna waa tii inunka aynu kala soo baxnay maalin dhaweyn falaysa fiihi kaa kuma sugnaa xukmun xukm bisixatihi sixadiisa can ilmudaaf ileyh kan loo tiiriyey inuu ka ansaxay xukm la xukumayo laakiin aadamu odhan waa daciif eega cibaaradii kama odhan waa daciif oo dee sida kolka la idhaha siiqatu tabriid haddii lagu wariyo waa daciif arrinku saas ma aha bukhaari khaasatan waxyaalaha kuma sugan wuxuu siiqatu tabriid ku wariyey wada daciif maaha wax kastuu leeyahay laakiin maxaa jirin uun halka kaa aan leenahay ruuxan loo tiiriyo waa wax ka sugan waa saxiix falade oo bal markaasi waasaan saxada u qaadanayno kantaa uma qaadanayno wax kastuu yeelanayaayo iyada kuma sugna xukum la xukumay kan loo tiirinayo ee loo idaafaynayo inuu ka ansaxay laakiin belfihi waxa ku sugan waa arrintanaa muhimayno inaan ogaano maaha siiqatu tabriid haddii lagu wariya waa daciif arrinku kaa maaha ee mid saxiixa waa leeyahay saxiixaas kolkol isagaa soo saari waa naadire laakiin hadduu xadiid saxiixa uu soo saari siiqata tabriid uu kuba wariyo waa mar uu macno ku warinayo aanu laftigiisii ilaalin laftigiisii ma ilaalin ee macnuu ku wariyey ama uu soo ikhtisaartay aduu markaasuu san isticmaalaa waa laba suura iyo ama laba misaariyana kitaabka waan ka helayna isagoo xadiidka san mawsula ku wariyana wayudkarna yidhi salaad iyo dibiba way ku sugantay laakiin labadaba macnuu kusoo wariyey oo taasi iyadu waa mid kolna saxiix dee aan shardigiisa gaadhsiisnayn ayuu taasoo kale uu kuma soo wariya walxasan xasanna waa ku sugan yaho xadiis xasan oo sidaa kuma wariy intuba amfilada xataa waa ka helaysaan muqadimada fatulbaaribe iyo daciif daciifna waa ku sugan yahay oo ku daciifina waa ku sugan yahay laakiin laysa fiiha oo daciifkaasi waa daciif iska munjabiraho isaguna daciifkaa yaala mid munjabira iyo daciif caadid dee adigu leh oo kale waa in badan buu kuma wariya kaa laakiin laysa fiihi kuma sugnaa xadiid waahina xadiid aada u daciifi kuma sugnaa daciif waa jira xadiid adugu allahuma haddii u xadiid daciifa oon wax caadido lahayn wariyo taa u caddeeyaaba oo waxaa salaad dhexdeeda dhacay markaasoo imika waxa weeye oo isagoo kusoo naqliya wayfara laa yatadawacu limaamu fii makaanihi imaamku halkii uu ku tukaday uu kuma samaysanayo markaasaa muxuu raaciyey walakinahu lam yasixa walam yasixa taasuu raaciya waayo dacfigu markaanu lahayn caadid iyada u caddeeyaa oo iyada kama aamuso laakiin kol daciif caadid leh ama markaas taas leh qwl markaa waa dee ka aamusaayo oo dee isagoo laakiin siiqada kuma wariyey sababta aanu xadiis aada u daciif ugu sugnayna waa liwujuudihi helitaankiisa lagaba helayu ku jiro oo lagu soo arooriyey fi lkitaabi lmusama bisaxiixi kitaab lagu magacaabay saxiix kitaab saxiix lagu magacaabay baa kuma sugan oo ku sugan yahay marka waxa aada u daciifa dee in la cadaynayo oo dadkii loogu loo sheegayo loo bayaaminayo mooye kuma sugna wa dariiqu macrifati saxiixi min gayrihi buu yahay
ayuu mabxadkiisii kani yahay oo waxaa dee uu markaa aynu inoo soo sheegay bal waxyaalihii la celinayee loo celinayey isnaadkiisay wax ka dhaceen bal markaa inay dee mucallaq iyo mursal iyo mucdal iyo munqadic waa wixii saqadkooda ama waxaan dadkan maqani ay muuqdeene dee ciddii macrifo meeshan uliiba ay garanaysay oy soo saari karaysay afartaa inay yihiin wixii saqdigooda ama cidda meesha ka dhacan ee qarsoonyihiinna laba kale ayuu inoogu magacaabo inoo dambeeya markaa mucallaqii waan soo aragnay waa kii labaad mursalkii tacriifuhu
tacriifkiisa luqatan xagga luqada huwa ismu mafcuulin almursal wa ismu mafcuul min arsala bimacnaa adlaqa waxaana uu ka soo jeedaa ismigan mafcuul arsala ficilkaas ah ayuu xaggii ka jeedaayo ama uu dee mushtaa dee ismigiisii mafcuul yahay arsala waa jiro dee ismigii faacilo mursil buu noqon oo waa kii waxaan isagu wax idlaaqaya ama sii daynayeyba ismiga mafcuulla dee waaba mursal waa kaa la diray ama lasii daayay aan waxba lagu qaydin suu ku tacriifin doono bimacnaa adlaqa arsaladana waxa macnaheedu ay tahay waxa weeyaan tii ruux buu diray ahayd ma aha ee dee bimacnaa adlaqa waa sii daayo wixii adigu faruhu kaba qaaday aw ma qaydin ma mancin fakaana almursila markaa waxa isagoo waa intan wuxuu ku caddaynaya un munaasabada ka dhaxaysa macnaha inoo soo socda ee istilaaxiga ah iyo macnahan luqada ayuu munaasabada dee magacan waxay usoo qaateen ay ugu magacaabeen noocan anwaacda xadiidka ka mid ah munaasabada ka dhaxaysa inoo sheega wuxuu ihi fakaana almursila kii ninkan waxeersaarinaya ee ujeedadu sanadkii aan dhammaynahayn ama saxaabigii dee adigu taabicigii wixii ka dambeeyey meesha ka saaraya adlaqa alisnaada waxaabaad moodaa isnaadkii inuu ooda ka qaaday oo uu sii daayo walam yaqayidhu aanu ku dabrin ku xidhin oonu ku qaydin biraawin raawi macruufin raawi macruufo oo haddii la yidhaha imaka arsala naaqata hashii waa sii daayo dabarkiibuu ka furay oo faruhu kaba qaaday weeye haddaba isnaadkii dee markuu dhammayn waaye intii ugu dambaysayna aanu sheegin si wuxuu dee iskaba sii daayo oo wax raawi macruuf aanu ku qaydin baabad moodaa markaas saas bay macnaha istilaaxa inoo soo socda ay ugu soo qaateen lafdigan ee ka inaga ina kusaynaya waaba kan istilaaxan xagga istilaaxa huwa mursalku naa xadiis weeye saqada uu dhacay min aakhiri isnaadihi isnaadkiisa xaggiisa dambe uu kaba dhacay man bacda taabiciye taabiciga dabadii ciddii ahaatay oo maa saqada maa xadiis weeye mursalku saqada uu dhacay min aakhiri isnaadi isnaadka xaggiisa hore maaho awalka isnaadka hadday wax ka dhacaan mucallaq waa kii aynu ku soo aragnay waa isnaadka xaggiisa dambe waa daraftaa saxaabigu uu ku sugan yahay aakhira alisnaad bakiwaad man bacda taabiciyi taabiciga dabadii ciddii ahaatay oo ujeeddadu taabicigii waa joogaa laakiin taabicigii cid ka dambaysa oo la sheegay ma jirto dee taabicigana saxaabi baa kaba dambayn jiray oo ama dee cibaaradii kale kaba cabiri jireen maa rafacahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam taabici wixii uu kor yeelo rasuulkii ilaahay uu kor yeelo isagoon dee waasidadii sheegin iyo ciddii inay rasuulkii lamuu kulmin ma arag oo isagu kamuu maqlina ciddii u dhaxaysa aanu sheegin kaas baa mursal lagu magacaabaa wa suuratu markaa suuratu bal haddaba waa mithaalkii suuradii ama horta suuradiisi mithaalku inoo dambeeya say tahay suuradaasi wa suuratu haddaba suurada kaa sanadkiisa wixii taabici ka dambeeye uu ka dhacay suuradiisu waxa weeye an yaquula taabiciyu ku taabiciyi inuu yidhaaho sawaan waxa siman kaana ahaaya taabicigaasi sagiiran mid yar aw kabiiran ku weyn ahaaya taabiciga weyni waa taabicigii saxaabo aada u badan soo gaadhay ama mashaayikhdiisa intooda badan iyo cidda uu cilmiga ka qaatee uu kaba wariyay ay asxaabtii yihiin kaas baa taabici weyn la yidhaahaa sida saciid ibnulmusayibka misaalka uu inoogu keeni doono taabiciga yarna waa ka dee asxaabtii waa arkay waa la kulmo sidaasuu taabici ku noqdee laakiin asxaabtii dadka uu kala kulmay baa yar oo mashaayikhdiisa iyo culimmadan uu isaga wax ka warinayo ee uu cilmiga kaba qaatay intooda badan waaba taabiciintii ka waaweyneyd taabiciintii ka waaweyneyd ama iyada saxaabada laba ide waxa buu ka arkay dad yaryar sida zuhri oo kale kabaneeye hadduu ka arkay laakiin culimo badanoo taabiciina ayay mashaayikhdiisa ugu ahamsani waa culimadii taabiciinta waa culimadii taabiciinta ee ka waaweyneyd baa sheekhadiisa u badan kaasna taabici yar baa la yidhaah kaa taabiciga weyne waa kaasa aan soo sheegnay shaqadiisa ay u badan yihiin ba asxaabtii asxaabta majmuuco dhan ama dad badan oo saxaabadii ayuu soo gaadhay la kulmay wax ka qaato iyagaaba cilmiga dadka uu ka qaatay ama sheekadiisa u badan haddaba taabicigu halkan way jiraan bacd alculamaa taabiciga weynun ka dhigo taabiciga yar wuxuu warinayo kol haddii dee ay dadkan sheekadiisba ay taabiciin kale u badan yihiin munqadic ka dhigaa way jiraan se dee tooda ay doortaan kol hadduu taabiciba ninkani yahay wixii uu rasuulka ilaahay ka soo naqliyu kaba wariyo inu sheegin waasidadii u dhaxaysay waa mursaluun ee waxba kaindaadigu iyadoon la kala qaadin mid yar iyo mid weyn taas buu u leeyahay sheekhu halkan intan labada shardo udhaxaysa ee ictiraadkan sawaaun kaana sagiiran wa kabiiran taabicigaasi ama mid yar ha noqdo ama mid weyn haba noqdo maxay uu yidhaaho ina hadalkii nooma dhicin intani waa ictiraade hadalkii de waa kan khabarkii maynaan gaadhin wasuuratuhu an yaquula taabiciyu qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kada rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi sidaa aw facala kada ama waxaasuu sameeyey aw fucila ama waxa lagu falay bixadratihi isaga agtiisa iyo meel xuduurkiiyo isagoo jooga la sameeyey kada waxaasoo ma inkirin waa saddexdii noocee xadiisku kaba koobnaaye qowlka iyo ficilka iyo taqriirka saddexdii buu soo wada qaateen wahaadihi haddaba tan aan hayno ama suuradan imika oo ah dee taabicigu wixii uu kor yeela rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh suuratu lmursali cinda almuxadisiina mursalka suuradiisa weeye cinda almuxadisiin oo iyaga fuqahada iyo usuuliyiintu walmursal way dee waxa weeyaan way kutubtooda uu kusoo noqnoqdaa usuuliyiintuna markay axaadiista iyo akhbaarta ka hadlayaan axaadiista musnad iyo mursal bay u qaybiyaan suuradoodu waxay tiyasta iyaga ay ku tacriifiyaan ama mursal wuxuu agtooda ku yahay isaga aynoo sheegi doono waxba kama sii hor dhacayno oo waynoo dambeeyay laakiin dee muxadisiin imikana cilmi xadiis baan joognaa ama mustalaxa iyaga suuradoodii waa intooda badanna barhkood dee taabic weyn ku qaydayna way jiraane kaas weeye cinda almuxadisiin mihaaluhu mihaalkiisu ma akhrajahu muslimu fii saxiixihi fii kitaabi albuyuuci qaala muslim wixi uu soo saaray weeye kitaabkiisan saxiixa kitaabu lbeyc buu ku soo saaray baabu taxriim beyci ruda bitamr qaala wuxuu yihi xadaanii muxamed bnu raaficin qaala xadaanaa xujaynun qaala xadaanaa layso can cuqaylin can ibni shihaabin can saciid bni lmusayib waa sanadkii muslim maxamed ibnu raafic waa sheekhiisii waana isnaadka awalkiisu waa halkaasoo maanta hadduu maxamed ibnu raafic dhaco mucallaq baa la odhan laha uu xujayn kaba bilaabo ama dee maxamed iyo xujayn iyo intu suuro laysya kaba bilaabo sanadka aakhirkiisuna waa daraftii saxaabigu uu kuba sugnaa inta kalena waa sanadka dhexdiisii sanana kolley maalintaan mustakhrajka ka hadlaynay baan yar waraaqdii kuba aragnay oo kitaabka inoogu iman doontaa haddii alla yidhaaho oo muxadisiintu laftiga xadasanaa ayay dee nudqi ahaan maaha iyo dhawaaq ahaan iyo qoraal ahaan bay ikhtisaarsadaan oo markay soo gaabsanayaan ayay sa'da iyo nuuntiiyo alifta ku gaabsadaan sana awqaadda qaarkeedna sa'dana way tuuraan oo naa keliya ayay reebaan marka la aqri'ayo kelimadii oo dhan baa la wada aqri'aya ee waa dhigaalka uun markaa taaso haddii dee anana kuwa lagu ad ku arki kartaan ama dee in badan baa ku arkaysaan kutubta asaaniidda le ana oo kale iyadoo taasi akhbaranaa weeye xadasanaa maaha waa ramsiga akhbaranaa ana marka ay dhigaan hamzadii oo aada ay xagga hore ka soo qaateen iyanaadii dambe iyada anaadan in badan asaaniidda kusoo noqnoqotaana kutubta asaaniidda leh ikhtisaar ahaan iyadu waa akhbaranaa ramsigeed tanna waa ramsi xadasanaa xujaynkuna waa nin atbaacu taabiciintii kuwii ugu yaryaraa kaba mida ama ugu dambeeyeyoo xujayn ibnulmusanna ayaa la yidhaahaa lays waa imaamkii isagu jaliilka ahaa waxa weeyaan dee muxadiska iyo fiqigaba bal dee la yidhaha de waa imaam malikna dabaqadiisii imaam shaafici baaba yidhaaha dee kama cilmi yarayn isaga marka la eego kamana faqaysanayn imaam malike laakiin asxaabtiisii baa dayaca cilmigii oo dee ujeedada hagaag baan loo taxriirin loo dabdin oo loo soo naqlin ka madhab ahaan dee waktiya qowl haba lahaadee laakiin taasay dhacday waxaanu idhaahaaba anugu dee ujeedadu wuxuu ku tamani jiray ama kabadee ka qoomamoon jiray inaanu gaadhin isaga lays ibnu sacaad iyo ibnu abi dibi labadaas walow ibnu abi dibi dee uu isagoo yar dhintoon hagaag ugu suurto gasheen lays laakiin hadduu hore masar utaga waa gaadhi laha can cuqayrin can ibni shahaabin can saciid ibni musayib muxuu yihi saciid marka ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay naha uu nahiyey can ilmusaabanati musaabanadii ayuu nahiyey kale laftigii can ilmusaabanati walmuxaaqalati baa xadiidka wada socday musaabanana waxa weeyaanuun waa dee beycu tamri markaa birudabuun ama timirtii geedka adigu midhihii geedka ku yaala rudabka ahaa intaanay timiroobinaan weli la goyn oo lagu iibiyo timir dhul yaala ama dee timir kale lagu iibiyo waayo laysma leekeysiin karayo taasi waa qiyaasun hadhow markay engegsana way nuqsaamaysaa tanna oo markaa had iyo goor baabkii ribadana sidan kuba soo marray waa ti iyada axaadiisan buluuqan kuba soo aragno waxba taas kuma laabmayno waa nahyiga laakiin maxaa looga jeedaa imika halkan waa tan ka saciid ibnu lmusayib saciid ibnu lmusayib iyadana way kasriyeen inta badan musayibna iyaduna way banaan tahay laakiin marka imaamkan la joogo saciid bay culimada bardoortaanba in musayib laba yidha ama labada wej ay ku baneeyaan ee waxa kale ee magacaas kuba yimaadee kutubta xadiiska kuba sugan iyada musayib lamama aqriyo musayibunbabay ku yimaadaan nin kullu musayabin fabilfatxi siwa waalidi saciidin faliwajhayni xawa fasaciid bnu musayib taabiciyun kabiir waa taabici weyn oo dee isagu waktigii cumar baabu dhashay cumarna maqal isagoo mimbarka wax ka sheegaya dee cumar ninka soo gaadhay raggii ka dambeeyey ee ka geeri dambeeyeyna si fiican baabu u soo gaadhay saciid markaa ina abi hurayrana waaba qabay rawaa hada alxadiida can inabiyi sala allahu calayh wasalam xadiidkan rasuulka ilaahay buu kaba wariyey laakiin biduuni an yadkura isagoon sheegin alwaasidata waasidadii baynahu saciid iyo wa bayna nabiyi sala allahu calayh wasalam udhaxaysay oo imaka halkan daynay waa taabiciya mu ciddii saxaabigii uu xadiiskan ka maqlay ma sheegin saasunbuu kuba wariyey waasidadii ma sheegin dee waxaan garanaynaa inu dee aanu rasuulka ilaahay soo gaadhin kolleyna mursalka garashadiis waxaa asal aada u muhiim u ah asxaabta rasuulka iyo taabiciinta iyo dadka caynkaasa dee kala garashadooda inaad kala saarayso haddii saxaabigii inaad garanayso taabicigii inaad garanayso dee xadiiskii mursalkaa waad garan markaaba iyadoona cidi kuu sheegin laakiin haddii dee saxaabigii iyo taabicigii aad kala garanahayn oo ninkii qaala rasuulullahi yidhaahaaba dee saxaabi inuu kuu noqonayo oonad kala saaray inuu rasuulka soo gaadhiyan kale taa dee waxa weeyaan ma sahlana san oo kale misaale inaad saa ku aragto mooye inaad adigu iska garato taasi ma noqonayse waa asal waxa waa tan garashadeedaba waa taabiciinta iyo saxaabada iyo garashadooda la yaqaano dadka caynkaas ee lakalo iyo dee ciddii aan waa saxaabiga iyo ciddii aan ahayn hagaag loo kala saari karo faqad asqada waa riday saciid min isnaadi hada alxadiidi xadiidkan isnaadkiisii akhirahu halkii uu dambeysay ama akhirkiisii wa huwa man ma waxa weye wa huwa man bacda taabiciyi waa taabiciga ciddii ka dambeysay oo waxay kolley cibaaradan ka ixtiraazayaan haddii la yidhaha saxaabigii baa la rido saxaabigun inuu dhacsan yahi la og yahay sida cibaaradii bayquniye ahayd wa mursalun minhu saxaabiyu saqad dee saxaabadu dhammaan waa wada cuduulo haddii la sheegayo haddaan la sheegin waa isku mid oo xadiiska inna darar uma keenayso xadiiskii in la aqbalun bay ahayde laakiin de waa ixtimaal inuu saxaabi dhacsan yahay taabici kale inuu dhacsan yahna waa ixtimaal labaduba oo san bay deeta idhaahaan waxaroon taabici wixii uu kor yeelay ama taabici wixii ka dambeeyey inu saxaabi buu noqon karaa taabi ayuu noqon karaa taabici labaadna uu noqon karaa wa huwa man bacda taabiciy wa aqalu hada saqdi buu ihi saqdiga caynkana ama dhicidda caynkana waxa ugu yari an yakuuna inuu yahay weeye qad saqada saxaabiyu waa waxa ugu yar waana wax la goynayo maadaan kaa goynayna saxaabi keliya inuu maqan yahay waan iska aqbali lahayne horta waxa ugu yar saxaabigii inuu dhaco wayaxtamilu waxaa suurtagal oo meeshay ixtimaalaysa an yakuna inuu dhaco dhacay an yakuuna inuu yahay qad saqada mid dhacay oo macahu maca saxaabiyi saxaabiga maciisa hayru hayrkii ka taabiciyin masalan kolleyde taa sharxu nukhbiya baan ixtimaalka halkaasa ku soo maray taabiciintu barhkood barka kale way ka wariyaan inta kutubta lagu hayana ilaa lix taabici oo isdabagalo midkoodba ka kale ka warinayo way jiraan oo axaadiista saas oo la garanayo shan lix taabici ay kuba sugan tahay ama toddoba aba hal gaadho wax ka badan dee lamaba hayo marka dee markaa saxaabi in taabici waa xadiidkii risaaliyana inuu taabici kale ka maqlaa suurtagala taabicigaas inuu daciif noqdo haddii ba la yidhaha waa siqa taabicigaas taabici kale uu kasii taxamulay markaasoo meeshii maaha wax la hubo marka mursalkii in saxaabigu uu maqan yahay maaha tan baa dee ixtimaalkaa daraaddeed baa radinta keenaysa iyo inaan la aqbalin taasi waa mursalkii weli xukunkuwa inoo dambeeyayo cinda almuxadisiin almursalu cinda alfuqahaa'i walusuuliyiin mursalka fuqahada iyo usuuliyiinta agtooda balka isagu mursalka iyaga agtooda waayo markay fuqahada iyo usuuliyiintu iyagu mursal isticmaalayaan iyagu kay uga jeedaan iyo saqadkaasi wuxuu yahay maa dakartu waxaan soo sheego min suurati lmursali mursalka suuradiisii wlmursalu cinda almuxadisiina waa mursalka markaa muxadisiinta intooda badan iyo jamaahiirtood la eego kaas oo waa wixii maaha saqdiyada kalena magacyay ku magacaabeen mid ay munqadac yidhaaheen iyo mid ay mucdal yidhaaheen iyo mid ay mucallaq yidhaaheen laakiin kan gaarka ah oo taabici wixii ka dambeeyey ka aynaan hayn saxaabigiiba ay meesha aanu dikri ku lahayn xadiiskii kaas bay iyagu mursal muxadisiintu yidhaaheen oya waata ama iyaga ama mursalu mursalkii cinda alfuqahaa'i walusuuliyiina fuqahada iyo usuuliyiinta agtood fa acamu min dalika uu ka waasacsan yahay oo uu ka ballaadhan yahay oo ka caamsan yahay min dalika waa mursalka min almursali cinda almuxadisiin mursalkaa ee meel kooban lagu idlaaqaye wax kooban ahayde suurooyin kale oo munqada inqidaaca magacyo kale ay lahaayeen isagu waa ka waasacsan yahay oo fa cindahum usuuliyiinta agtooda ana kula munqadicin inqidaac kasta waa go-id iyo dhicid kastoo sanadka ku timaadaaba mursalun mursal weeye calaa ayi wejin wejkiika oo kaana uu ahaado inqidaacu inqidaaciis macnaa siduu doono haba noqdo inqidaacaas ama awal isnaad ha ka dhaco ama isnaad dhexdii ha ka dhaco ama aakhir ha ka dhaco ruuxa dhaco wax ka badani haba dhaceene kol haddii sanadku aanu xidhiidhin ba mursal bay dhahaan oo iyagu markaa mursalku wuxuu qaabilayaa musnadka xadiidkii mawsuulka ahaa saa daraaddeed baaba kutubta usuulu fiqiga markay akhbaarta kaba hadlayaan ayay musnad iyo mursal ugu qaybiyaan marka mursalku waa maa yuqaabilu lmawsuul iyaga agtooda mawsuul wixii qaabilayay markaa mucallaqi waa mursal mucdalka inoo dambeeya waa mursal munqadaca inoo dambeeya waa mursal kan aan hayno ee mursalkan muxadisiinta agtooda iyaga agtoodana waa mursal oo suuradan waa iskaga mid ee uu ka waasacsan yahay markaa waxay muxadisiinta ku idlaaqaanna way ku idlaaqaan waxyaalahay magacyada kale u bixiyeenna mursalun bay odhanayaan wahada madhab lkhadibi ayضa macnaa dee taasi usuuliyiin keliya un maaha muxadisiinta qaarkood baa taa ku socday oo dee munqadic dhammaantiiba kaba dhigay waaye taas weeye oo mursalka kaba dhigay oo iyadu markaa inqidaac kastaba mursalkuba magacaabaya xukmu xukumkiisii xataa dee iyanu kutubta uu inoo tilmaami doono amsilada uu kasoo qaadan doono almarasiil ee kale oo kutubta ugu shuuraysan halkan uu odhan doono dariiqaday ku socdeen inqidaac kastoo meesha yimaado ama inqidaacyaba dee mursalka way iskaba idhaahaan ee ma aha uun mursalku kaa taabic saxaabigii aynaan haynon xukmu xukumkiisii haddaba almursalu fi lasli mursalku marka hore waa asalkiisa hore cinda almuxadisiin baan kaba hadlayna imika dee usuuliyiniyata walow uu sheegi doono dee madaahibi daciifun marduudun horta waa mid daciifa oo marduuda oo la celinayo sababtuna waxa weeye waa lifaqdihi la-aantiisa dee laga la-ye uu waayey isagu shardan shardi uu waayey min shuruudi lmaqbuuli maqbuulka shuruudiisii kamid ah oo kii la aqbalayay ee xadiidkaa shuruudii uu lahaa oo maxaa shuruudda ka midayd itisaalu sanad wa huwa isagu shardigaasna itisaalu sanadi sanad xidhiirkii weye shardigaasaa meesha ka maqan uu waayey saa daraaddeed buu daciif marduuda kuba yahay welibana weliljahli iyo garashalaan dee fal haddii aanu jirin oo itisaalkii aanu jirin tani waa wixii kaba dhalanaye iyo weliljahli garasho la-aan bixaali raawi maxduuf raawigan meesha ka maqan ee maxduufka ah xaalkiisa laga jahliyay oo ujeedadu kol haddii aanu ruuxiiba laguu soo sheegin ee ruuxani masiqa meesha ka maqan ma daciifa lama garanayo oo kol haddii itisaalkii la waaye ama dhicitaan ay jirto ruuxan maqanna xaalkiisa ka jaahil baan nahay taas bay tahay waxa uu daciifka ku yahay ee loo celinaya maxaa lixtimaali an yakuuna almaxduuf oo bal markaa waxaa suurtagal sadee xaalkiisa looga kaahir yahay ixtimaali an yakuuna inuu yahay ixtimaalkeed almaxduufu kan la gooyey gayra saxaabiyin saxaabi mid aan ahayn wa fii hadihi alxaali xaaladaasna yaxtamilu wuxuu ixtimaali kaas ama suurtagal noqon waxa an yakuuna inuu noqdo kan daciifan daciif oo kolley waa arrinta aan sheegno markan dee taabici kor yeelayo iyadoo taabiciintii ay wax kala wariyaan dhexdooda xataa taabici weyn haba ahaadee dee sheekhyadiisunbaa u badan saxaabadii baan idhi iyadoy baab riwaayatul aqraan noqonayso taabici kalena waa ka warinaya oo saxaabada dhexdoodii baaba kala warinaya taabiciintiina dad isudabaqaa wax kala warin jiray marka waxa meesha ma hubno saxaabigii oo keliya inuu dhacay waxaa suurtagala taabici inuu dhacay markay xaaladaasi timaade haddii saxaabigii oo keliya dhacay may timaadeen lijaali bixalin maxduufo saxaabadu kole dii cadaala ay dhammaan u wada sugnaatay dee waxba in garasho la-aantaasi inama yeesheene ixtimaalkan baa jira ah inuu suurtagal ay tahy taabici inuu yahay haddaba markay taabici noqotona meeshii maxaa iman liljaali bixalin raawi maxduufba raawigan maxduufka xaaladiisii baynu kaba jaahil nahay kol haddii de ay suurtagaltay inaanu saxaabiba ahayno inuu siqo yahayna waa suurtagal inaanu siqo ahaynoo daciifba yahayna waa suurtagal dee taasna waxa weeyaan iyadoo laynoo magacaabo mooyaane arrintaasi inooma kala cadda in alculamaa culimada min almuxadisiina wagayrihim taasi waa dee bal asalkiis weli madhabihii noomuu soo dhigan ee markay noqoto itisaal la-aan kole dari jirto dee fil asli horta waa inuu daciif yahay xukumkaasa inoo soo baxaya taasi haba jirtee oo asa xukumkaasi aynoo soo baxo itisaal la-aanta aynogaba soo baxeen lakin alculamaa culimada min almuxadisiina wagayr muxadisiin iyo keyrkoodba kaba midi ikhtilafuu way iskhilaafeen fii xukmi lmursali munqadica iyo mucdalka iyo anwaacda kale inqidaaca iskumay khilaafin oo xataa usuuliyiintu markay meeshaa dee icdaal kale iyo waxyaala ama waxyaale ay jiraan waxaa la arkaa iyo markay san oo kale taabici uun meeshu intuu joogo dee saxaabigii aan la sheegin inaana isku geesti u arag ee wuxuu leeyahay xukmiga mursalka iyadoo dee asalku kaa yahay waa isku khilaafeen iyo walixtijaaji bihi xujaysiga la xujaysanayo maxay isugu khilaafeen lianna hada nawca nawcan min alinqidaaci oo bu-id ah sanadka ay wax ka dhaceen yakhtalifu waa ka duwan yahay oo waa khilaafsan yahay can ayi inqidaacin inqidaac kasta oo aakhara kale oo fi sanadi sanadka ku yimaada inqidaac kasta oo sanadka ku sugan oon kan ahayn wuu ka duwan yahay sababtuna waxa weeye lianna saaqida waxa dhacay minhu kan mursalkaa ka dhacay haaliban inta badan ile taabiciga waa kan jooga marka inta badan waxaan dhacsani haaliban markaa ma haaliban ma waxa badan weeye oo dee aada u badan yakuunu inuu noqdo saxaabiyan ku saxaabiya lianna saaqida ka dhacay minhu kan aan hayno kaba dhacay haaliban ma yakuunu macnaa waxa badan inuu noqdo oo uu ahaado saxaabiyan saxaabi uu noqdo waasaxaabatu asxaabtuna kulluhum cuduulun dhammaan waa wada cuduul bitacdiil illaahi iyaahum oo laa taduru ma dhibayso dhib xadiiskii uma keenayso cadamu macrifatihim garasho la-aantood iyo ifhaamka la ifhaamiya waxau xadiiskii wax yeelayaa ma jirto bal markaa arrinkaa daraaddeed oo waxa kale waa ixtimaal in taabici uu meesha yahayba ka dhacay waa ixtimaal waana ixtimaalkaa radinta keenaye laakiin inta badan waxa dhacsani waa saxaabi asxaabtiina waa dad wada cuduula marka arrinkaa daraaddeed baa keenay iyadoo bal markaa inay itisaal la-aanta ay jirto haddana ay dee isku khilaafaan xujaysigiisa iyo aqbalkiisa oo dee culimada in badan oo kamida ay aqbalkiisa kuba tagaan waana tan aqwaashi wa mujmalu aqwaali lculamaai culimada aqwaashooda fi lmursali mursalka aqbal xukumkiisa ku soo aroortay duuduubkii ama markaynu isku soo ururino halaaatu aqwaalin saddex qowl weeye hiya maxaanay tahay alif daciifu marduud mursalku waa mid daciif oo la celinayo cinda jumhuuri lmuxadisiina taasna xukumkaasi waa muxadisiinta jumhuurtooda agtood iyo wakairin min asxaabi اlusuuli wاlfuqahaa in badan oo asxaab اlusuul iyo fuqaha kaba mid ah ayaa agtooda waa in la celinayo muslim saxiixiisa waxaa ku sugan iyadoy dee ahayd calaa lisaan اlkhasm iyo ilaad wuxuu adigu dee lisaan اlkhasmi uu ku soo arooriyay haddana dee inay waa waa xukumkii dee agtooda laguma yaqaane wاlmursalu biasli qowlina wa ahli اlcilmi biاlakbaari wa dee anahu daciifa ama marduud taas haddaba in muxadisiinta jumhuurtooda iyo in badanoo usuulul iyo usuuliyiin iyo fuqahaba kaba mida in la celinayo weeye celintaasna maaha waxa wakti dambe bilaabno sida ibnu jariir dabariya ay sheegteen in la aqbali jiray mursalkee labadii boqolun ay soo baxday waa la celinaya isagoo ujeeda shaafici taas ma aha wax ka horeeye weeyaane bal taasi waa mid wa xujatu haaulaai kuwa xujadooduna waljahlu bixaali raawi waxay dee xujadoodu taay u ictimaadsadeen in la daciifiyo liska aan la aqbalin waljahlu waa garasho la-aan bixaali raawi ninkan raawiga xaalkiisa laga jaahiliyaayo almaxduufi maqan ixtimaal an yakuna kayra saxaabiyin waa taan soo maro inaanu saxaabi ahayn baaba suurtagala taasi waa qowl saxiixun yuxtaju bihi waa saxiix la xujaysanayo o dade markaa saxiixa ay leeyihiin shuruudii kale intii kale wax cilo oo xadiisku leeyahy ma jirto ujeedada sanadka intii kale waa dhan yahay raggaasi waa rag wada siqaada oo taas oo kale waa rag wada siqaada waxa meesha jira ee xadiiska maanta loo celin lahaa un waa in aan la sheegin inuu mursal yahay saxaabigiisi aan la sheegin intaa weeye wixii kale way dhan tahay haddaba markuu xaaladu taa yahay waa saxiix la aqbalayo waa cinda aimati halaaa imaamadii saddexaadtooda o ayo abu xaniifata wa maliku wa axmedu fi lmashhuuri canhu waa saddexe axmedna waa qowl kalaa jire waa sida dee iyagu waxa weeyaan ka mashhuura waayo risaalada abi da-uud ee reer maka uu diray risaalada abi da-uud ee dee mashhuurkii aada u shooroodeen daaba imakana la madbaceeyo qolooyin kala duwane weliba ay madbaceeyaan taas baa waxaa kuba sugnay de iyadu in dee markii hore la aqbalayayo ilaa shaafici yimi oo uu celiyo watabicahu axmedu axmedna uu isaga kuba raacay cibaaro saasaa dhacday oo markaa dee axmed waa sida ka mashhuurkaa taasi qowlka labaadna waa leeyahay iyo wa daa'ifatin koox min alculamaai culimada kaba mid ah laakiin waa waxay bishardi an yakuuna inuu yahay shardinteed almursilu kan xadiidka irsaaliye waa ninkan sida saciid oo kale imika isagaa irsaaliyaa la odhanaya misaalka horeynu hayno saciid ibn musayib baa mursalkii ah ninka xadiidka irsaalinaya ujeedadu aan saxaabigiisii sheegeyn ama kor yeelaya siqatan horta siqo waa inuu yahay waa nin lagu kalsoon yahay hadduu ninkaasi daciifiya dee la aqbali maayo oo walaa yursilu aanu irsaalinna ilaa can siqatin ruux lagu kalsoon yahay un mooye ruux lagu kalsoon yahay kama irsaaliya xaggiisa ujeedadu waxa weeye cidan uu ridayo ee uu xadfaya waa inay cid siqaada tahay oo ujeedadu haddii uu magacaabo cidan markaa xadiis la yidhaah ayaad kaba maqashay isagoon sheegin ciddii uu kaba maqlay uu magacaabo nin siqa un uu magacaabayo oo hadduu dee ku daciifa isagoo wax ka maqlay uu tuurayo ku siqa uu ka maqlay uu tuurayo taa laguma yaqaano la aqbali maayo laakiin waa marka uu magacaabo cidan uu riday ee uu meesha kaba tegay siqa mooye cid kalama irsaaliyo nin siqa ah ayuun baabu ridaa oo uu tuuraayo iska daayaa aanu sheegin dikrigiisa nin aan siqa ahayn wax kama irsaaliyo xaggii shardigaasna la helo ayaa noqonayaa xujo la aqbalo waxujatu markaa iyaga daliilkoodna waxa weeye ana taabiciya siqata ninka taabicigee lagu kalsoon yahay laa yastaxilu ma badnaysanayo an yaquula inuu yidhaaho qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa saa yidhah dee nin taabiciya oo siqe inuu jasmiyo wax oo u yidhaha rasuulka ilaahi baa saa yidhi ma badnaysanayo ilaa idaa samicahu min siqatin inuu ka maqlo uun mooye ruux lagu kalsoon yahay oo uu markaas dee warkiisa la qaato la aqbalo inuu kaba maqlo mooye markaa taas bay daliishadeen oo ninkii taabicigahaa hoobal dee sidaasaabay dee man arsala laka markaasin waxa weeyaan faqad man arsala faqad takafala laka waman afsada faqad axaalaka ayay u yidhaaheen bo ninkii dee irsaaliya adiga wixii hawshii uu kaa furtayba laakiin waxa weeye waxa weeya ninkii isagu aan waxa weeyaan laakiin ku isnaadiya dee adigu kusoo wareejo iska hubsa ayuu ku leeyahay bal markaa in waxa weye iyagu taas bay arrintoodu tahay oo xujadoodu ay tahay qowlkii saddexaad qabuulhu bishuruudin kale waa qowlkaa muxadisiinta aan kaba dheerayn oo iyaguba muxadisiintu dee markaan xasan likayriya kaba soo hadlaynay xadiidka mursalka irsaal sanadkiisa ku sugan yahay haddii duruq kale loo helo waa xoogoobayey kol haddii dee irsaalkaasunuu cilada ahaayan wax kale ahayn qabuulhu bishuruudin ay yasixu bishuruudin xadiidkii mursalkaa waan aqbalaynaa laakiin marka shuruud kale la helo ayuunbaa uu ku ansaxaya ama mid la xujaysto la aqbalo noqonaya wahada cinda shaaficiyi wa bacdi ahli cilmi shaafici iyo culimada barhkood agtii weeye aimada qaarkoodna qowlkiisa qowlka hore kanwa saaran walow dee quyuudan uu soo kordhiyey quyuud muhima ay tahay iyo ixtiraazaadkiisani kitaabkiisa risaalana uu kuba sheegay wa hadihi shuruudu shuruudaasi arbacatun afar weeye halaaatun saddex fi raawi lmursili saddex shardi raawigan wax irsaalinaya waa ninkan maanta taabiciga ee qaala rasuulullahi leh sala allahu calayhi wasalam ayaa shuruudda doonla ay tahay oo loo shardigaya wa waaxidun shardina fi lxadiid lmursali xadiidkan la irsaaliye waa xadiidka naftiisa ayuu shardi uu leeyahay ama shardina waxa leh xadiidka mursalka mursalka saddex xadiidna saddex shardina waxa yeelanaya raawigan mursilka wa ilayka hadihi shuruuda bal qaado waa kan khud hadihi shuruuda waa kan shuruudan baan kuu sheegayaa bal waa kan fahm kow an yakuuna lmursilu mursilku waa inuu noqdo min kibaari taabiciin taabiciinta kuwooda waaweyn oo markaa shaafici meesha wuxuu kala saaraya hadduu taabiciinta yaryare had iyo goor taabiciin kale wax ka wariya culimo sheekadooda intooda badan ba ay taabiciin tahay kaa mursalkooda la aqbali maayuu leeyahay ee waa inuu horta noqdo raggii waaweynaa saa saciid oo kale isaga waxa weeye kibaartooda bal dee saciidna kolley arrin gaar uu leeyahay oo in isagu dee cid in had iyo goor mursaladiisii markay culimadu tatabiceen isagoo iyagoo musnadun bay heleen ama dariiqeedii way heleen saa daraaddeed baa shaafici looga soo naqliyey isagoo dee maraasiisha san u diida wa irsaalu ibn lmusayabi ama ibn lmusayibi cindanaa xasan wala cibaarada tafsiirkeeda aimada shaaficiyadu ay bal waxa weeyaan adigu kolley laka laba wejina ku kala xambaaraan taas baa la yidhaha oo la yidhaha saciid gaar ahaantiisa waa aqbalaaba aqwaasha mid aad ay tahay an yakuuna almursilu min kibaari taabiciin horta mursilku waa inuu taabiciintii waaweyneyd yahay marka ama taabiciinta yaryar inta badan asaaniidooda waa asaaniid munqadacay leeyihin taabiciin kale wax kaba wariyeen maaha saxaabi un waxa dhacsani markaa taas waidaa samaa hadduu magacaabo man arsala canhu cidan xaggiisa wax ka irsaalinayo ujeedadu waa cidan uu ridayo markuu magacaabona samaa siqatan waa nin lagu kalsoonyahy waa inuu magacaabayo waa shardigii walaa yursil ilaa can siqatin baa tan macnaheedu ahaa oo cidan uu kalba ridayo hadduu inoo soo na inoo sheego ama la weydiiyo o la yidhaha yaad ka maqashay waa inuu ruux siqaa ruuxa uu magacaabaya iyo nin daciifa nin rida waa inaanu noqon waidaa shaaraka hadday la wadaagsadaan alxufaadu xufaadii alma'muumuuna ee la aamino ujeedadu waa raggii itqaanka iyo dabdiga fiican lahaa markay xadiis la wadaagsadaan lam yukhaalifuuh waa inaanu khilaafahayn isaga aanay khilaafayn oo tana waxa weeye waa xagga dabdiga raawigu leeyahy waa nin daabido waa inuu yahayo dee markuu dadkii xufaada ahaa ee mutqiniinta ah wax la wadaagsada xadiis riwaayadii waa inaanu iyagii ku khilaafahayne waafaqayo oo dee iyada horta ziyaada hadduu ku khilaafo agtiisa da darar bay shaafici kuba keentaa xagga ee waa inaanu bal wax yaroo dee iska sahlan oo la iska dhaafi karo uun mooye wax kale waa inaanu ku khilaafayna haddii had iyo goor khilaafo dadkii xufaada markay xadiis la warinayaan marka horeba ninkan dabdigiisu ma toosna oo ma hagaagsano san buu leeyahay dee isagana wixii uu irsaaliyeyna ma aqbalayno taasi waa saddex isaga raawiga laga eegayo mursilka wa an yadama waay oo waa inuu ku biiro ilaa hadihi shuruudi waa shardigii afraad ee uu lahaa xadiiska mursalka laga eegaya waa xadiiska ayaa dee umuuro dhowra noqon laakiin oo mid kamid un haddii la helo shardigaa uu mutawafir buu noqone inay kulmaano shardi maaha waxa weya waa in mid un laga helo waxyaalaha inoo soo socdeen waa an yandama waa inuu ku biiro oo usoo dunmo ilaa hadihi shuruudi shuruuda halaaati saddexda waaxidun mid oo mima yali waa mid waxyaalaha soo socdo kamid a waa afar arrimood buu inoo sheegay ama shan arrimood buu inoo sheegaya shantaa mid kamidi waa inay la helo uno xadiiskii adigu ay ku si ay u xoogeyso oo waa maxay an yurwaa in la wariya alxadiisa xadiiskii min wejhin weji aakhara kale oo musnadan xali iyadoo la isnaadiyey waa mid taasi aw yurwaa la wariyo min wejhin weji aakhara kale mursalan xaalu yahay isagoo mursala kaasoo arsalahu uu irsaaliyey man shaksi akhada qaatay alcilma cilmiga qaatay can gayri rijaali lmursali lawali mursalkii ama waxa weeye hore rijaashiisii cid aan ahayn kaba qaatay aw yuwaafiqa ama inuu waafaqo qowla saxaabiyin saxaabi qowlkii uu waafaqo aw yuftiya uu ku fatwoodo bimuqtadahu xadiiskaasi siduu keenayo akharu ahlicilmi ahlucilmiga intooda badan intan waa mid kamida ujeedadu shantan mid kamidna in la helo oo uu ku biiro oo saddexdaa hore raawigaa la eegayay shartani maxay tahay haddii dee la helo xadiis kale xadiiska naftiisii wejkaa isagoo mursaloo horu inoogu yimi waxaan helay sanad labaad oo uu sanadkii maca saxaabigii la magacaabay tan shardi maaha inuu saxiix noqdo hadduu saxiix yahay iyo hadduu xasan yahay iyo hadduu dacfigii la aqbali jiree dhowaa ka mid yahay ee dee fisqi daahira iyo ibtihaam kadib iyo waxyaalaha caynkaas ee dacfiga adaga aan ruuxa lagu markaa daciifina xifdi xumiya waxyaale ay tao dacfi daciif ka yahay sanadku sidaas iyadana dhib ma laha way isxogeynayaanoo labadoodiibaa istaageeraya isadkaynaya oo kolley waa markaasaa laisku aqbalayaaye horta waa mido waa in xadiidkii dariiq labaad uu ku soo arooro isagoo musnada xataa musnadkaasi dacfi aan adkayn ba daciifa kuba ahaado waxba shardi maaha xataa xasan inuu noqdo kaasi waa mid oo haddii bal masalan raawiguna uu kaa hore yahay san xadiidkan dariiq labaad u helo uu ku soo arooro uu musnad ku yahay waxay noo cadaanaysaa mursalkaasi inuu dee sixatu makraji mursal siduu shaafici kaba cabiray makrajkii ama dee inuu makrajkiisa markaa bixitaankiisa uu meel suga adigu uu sugan yahay baa inoo cadaanaysa waan aqbalayna taasi waa ko aw yar waa in la wariyo min wejhin xadiidkii weji aakhara kale mursalan xaaliyo isagoo mursala laakiin arsalahu uu irsaaliyeyna min akada ku qaatay alcilma cilmiga oo ka wariyay can gayri rijaali mursali awali mursalkii hore rijaashiisa cidaan ahayn oo maxay tani xadiidkaasi waa mursal xadiidka kii naftiisii baynu dariiq labaad uu mursal ku yahay isna mursala ayuu ku soo arooray eeg dariiqii hore mursal buu ku ahaa dariiq labaad buu ku soo arooriyey sanad labaad isagoo mursala laba xadiis ba ama laba mursal waa dee xadiiskii oo laba siyood oo labadaba ama laba sanad oo labadaba mursala lagu wada wariyey haddaba mursalkan dambe haddii markaynu raaca raacno aan ogaanayna un kii hore inuu dib ugu soo noqonayo ninkan maanta xadiidka irsaaliyey iyo ninkaa kale irsaaliyey meelun ay ka wada qaateen mursal keliyaa laga dhigaya maxay markaa yidhaaheen arsalahu man akhada alcilma can kayri rijaali mursal ilawala ujeedadu ninkan maanta irsaalinaya taabiciga xadiidka wariyey ninkaa hore dee nin sheekyadiisii ka qaatay maaha ama dariiqii isagii rijaashii wax ka qaadan jiray cid kaluu leeyihiyo sheekhyo kaluu leeyahay kana waa kan sheekhyo kale leh kaasna wuu irsaaliyey kana waa irsaaliyey ujeedadu markaa waxaa inoo cad laba xadiis oo dee kolley laba dariiq kalele inay yihiin baa inoo cad kaasna waan xoogeynaa tan waxay ka ixtiraasayaan haddii marka sida xadiiska qahqahada oo kale xadiis bal waxa weeyaan saas kuba yimi abucaliya nin la yidhaaha uu warinayo nin isagoo malaa adigu dad sanad ku jiray oo qoslay la amray inay waysadii dib ugu celiyaan oo waysadna ay kaba burtay malaa adigu waxbay ku qosleen taasoo kale isagoo dhowr dariiqoo mursaluu kuba yime laakiin culimmadu markay tasabuceen waxay arkeen had iyo goor inay isugu soo biyo shubanayaan cibilcaaliyo un oonay meelo kale ahayn marka xadiis keliyu iska noqday mursal keliyu noqdo taasoo kale waatay ka ixtiraasayaane waa in raggaa hore ama mursalkaa hore dee aynu waxa weeyaan rijaashiisii cid aan ahayn buu kani na ka qaatay ama mursalkaa hore rijaashii wax ka qaadan jira cid aan ahayn buu cilmiga kaba qaatay oo maaha mid la yidhaha kii hore unbuu markaa dee nusko kii hore aaweye ama kii hore unbay dib isugu imanayaan ay soo kulmayaan aan ahayn taasna waa mid oo markaa haddaan helo mursal xadiisa xadiid kale oo dee isagoo haddana naftiisii oo mursal kuba yimi shardigaasna aan helo iyadana waxay noo caddaanaysaa dariiq labaad markuu ku soo arooray asal inuu jiro xadiidkani asal leeyahay ayay noo caddaanaysa waan aqbalayna aw yuwaafiqa qowl saxaabiyina maxay tahay xadiidka waa mursal laakiin macnahan ama waxaan xukumkana xadiidkan inoo faa'iideynayo ayaa iyadna saxaabi qowlkii ah oo si uu markaas iyadna waxay noo caddaanaysa dee saxaabigan boolka ku fatwooday taase inuu asal leeyahay inoo caddaanayso taasna waa lagu aqbalaya aw yuftiya bimuqtadahu akar ahlilcilm waxan uu keenayo waxa weeye xadiiskani uu keenayo intii ahlucilmiga intoodii badnayd baaba kuwa fatwootay oo xadiiska waa mursaluunba laakiin waxaan aragnaa culimadii dee fatwada a'imadii fatwada iyagoo xukumkan ku fatwooday xadiiskani wuxuu faa'iideynayay intoodii badnayd taasna waxay noo cad ee asal adag inuu leeyahay xadiiskani inoo cad oo waa taa dee culimada intoodii badnaydba qowlkan ay qabaan isan kuba tegayaan oo kale bal markaa umuurahaas haddii mid kamida la helo iyo kuwa hore ayaa la aqbalayaa shaafic agtiisa faida taxa marka hadalkana kitaabkiisa risaalo waana kitaab aada u qayima aada u muhima risaalo shaafici markaa kitaabkiisaas oo dee xadiisna kulansaday bal usul kulansaday waa kitaab adigu aada u muhima un faidaa taxaqaqat hadday sugnaato haadihi shuruudu shuruudaasi tabayana waxaa caddaanaysa sixatu makraj mursali mursalka makrajkiisa waa makaan bixitaankiisa ama asalkiisa inuu sugan yahay iyo wamaa cadadahu waxaan xoogeeyeyba isaga quweeyey waanahumaa marka sidaas oo kale xadiis musnada uu yahay iyo taa waanahumaa hadday musnad uu yahay waayatan imanaysaa ina labadoodan waa mursalkii iyo kan xoogeynaya saxiixani ama mursalka kale xoogeynaya ama waa inuu ay saxiix yihiin ba inoo cadaan oo low caaradahumaa haddii uu ka hor yimaado صaxiixun xadiida صaxiixoo min dariiqin waaxidin dariiq keliya ku soo arooray rajaxnahumaa labadan baan raajix yeelaynaa calayhi calى hada اxadiiث aصaxiix aladii ataa min dariiqin waaxidin baan kaba raajix yeelaynaa bitacadudi duruqi duruq tirawda duruqda tirawgan ay tirawday duruqdiisay tacadudaan kaga raajix yeelaynaa idaa tacadara اljamcu baynahumaa jamcin labadooda la jamciya hadday cudurtowdo oo wuxuu leeyahay tan bal xadiidka mursal buu ahaa xadiid kaloo musnad oo xataa daciifba haba ahaado dhow eh ayaynu u helay oo xoogeeyey ama xadiid kaloo mursal oo xoogeeyey baan uga helay waxay noo caddaanaysa horta asal inay leeyihiin ama asal mursalkani leeyahay mursalkina saxiix buu inoo noqon kana dee waa isna naftiisa saxiix buu inoo noqonaya laba xadiis oo saxiixaan haysanaa marka faa'iidada taasna waxa weya haddii xadiid kaleo iyaga xukunkoodan wax ka duwan ku yimi oo iskhilaafsan yihin oo la jamcin kari waayo noqday dee in tarjiix loo baahday uu yimaado iyagiibaa ka duruq badan oo iyagaabaa laga raajax yeelaya oo kolley taasi waxay jawaab u noqonaysaa hadduu xadiis musnad isaga xoogeeyo dee cibrada iyo ictimaadka musnadka weeye mursalka maxaan ugaba baahan nahay marka ujeedada mursalkiina صaxiix buu inoo noqday laba xadiis baaba inoo wada noqdeen xadiis dariiq keliyaliya hadduu ka hor yimaado oo la jamcin kari waayo oo tarjiix loo baahdo iyaga ayaan horraysiinaynaayo waxaan ku horraysiinana waa duruqdan tacaduday mursal صaxaabiyi waa bal صaxaabiga mursalkii huwa mursal صaxaabigu ma akbar bihi صaxaabiyu صaxaabi wuxuu ku waramo weeye can qowli rasuuli salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay qowlkii aw ficli ficilkii wlxaal lam yasmacu aanu maqla aw yushaahidu ama aanu u joogin ima lisigari sine da'diisa yar daraaddeed aw ta'khuri islaami islaamkiisii dambeeyey daraadii aw kiyaabi ama isagoon waktigaaba joogine meesha kaba maqnaa wa midhanooda noocan waxaa ka mid ah axaadiiu axaadiis kasiiratu badan oo lisigaari صaxaabati asxaabta kuwoodii yaryaraa u sugnaatay kabni cabaasin wabni zubayri wagayrihima oo mursal صaxaabina muxuu yahay waa wixii صaxaabigu uu rasuulka ilaahay kaba warinaya inuu kaba maqlin maqal la-aantana waxaa keenaya waktigaa muslimba ma ahayn xadiidkan uu rasuulku kuba hadlay waa mid ama waaqacadan iyo qisadan uu ka waramaya ay dhacday ama uu yaraayo wakti uu waxweliyaba may ahayn ama waaba maqna taas mursalu صaxaabi baa la idhaaho ujeedada asxaabta axaadiisan badan ay noo warinayaan maha dhammaanba rasuulka inay ka wada maqleen muxuu bara ibnu caazib yihi laysa kuluna samica alxadiida min rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam walakin wakanat lana ashqaal wadayca ujeedadu hawlaan lahayn daaraan lahayn oonu kuma shuqloomaynay wakana yuxadiu lakin walam yakun innaasu yakdibuuna yowma idin fa yuxadiu shaahid اlgayb dadkuna been bay sheegi jireen ka maqan kii joogay kii maqnaa isagaa ugu warami jiray caaisha markay leedahay awalmaa budia bihi lwaxy waxa weeyaan dee rasuulka ilaahay waa aru'ya saadiqa ama taas ama ru'ya saalixa waxa weeye waktiga amaba idhaalaanba waktiga taa kaba waramaysay abi hurayra axaadiis badan oo taasoo walaawasa ibnu cabaas iyo axaadiisa badan ee aada u badan dee wuxuu rasuulka ilaahay isagu toos ugaba maqlay waxaa dhici karta intan axaadiisaynu hayno cushurkeedna inaanay noqon ibnu zubayr iyo amtaashiina waa taas oo kale bal marka kaas baa mursal saxaabi la yidhaah xukmu mursal saxaabiyi bal kaa xukumkiisa ma kii horu la mid yahay waa kan الصحيح المشهور qowlka صحيiح ee mashhuurka اladي qaطca bih jumهuur jumهuur ay jasmiyeen anahu صaحيiح muxtaju bih waa inuu صaxiixyo la xujaysanayo لأnnahu riwaayaة الصaxaabati لأna riwaayaة الصaxaabati sababtuna waa maxay taa hore haddii aan lahayn taabici kalu kasii warin karaa ninkani لأna riwaayaة الصaxaabati صaxaabada riwaayadeeda can الtaabiciin ay ka wariyeen naadirat aad bay u yar tahay waa wax yar oo hadday jirtana waa waxyaala mawquufaad ama akbaar israa'iiliyaada waidaa rawow hadday wariyaanna axaadiis musnada waa la hayaa oo bal kutubtaan kuma haynaa laakiin waa wax kooban oo culimadu ay noo soo badiyeene waidaa rawow hadday wariyaan canhu min saxaabiyi min taabiciya wax ka wariyo taabicigaasna saxaabi kale u kasii warinayo bayanuuha way caddeeyaane iyada kama aamusaan faidaa lam yubayinuu haddaanay caddayn oo waqaaluu ay yidhaahaan qaala rasuulullahi uu ninkii taabic saxaabiga qaala rasuulullahi uu yidhaaho falasl asalku waxa weeye anahum samicuuha inay maqleen min صaxaabiyin hara صaxaabi kale ay kaba maqleen وxdف الصحاaبiyi laa ydr صxaabigo la gooyaana wax darr u keenaya maba jirto kama تqdم e qowlka صaحيixa waa kaaso waa ka aan leenahay iبن cabاs iyo amsaaشhi axaadiiثa ay wariyeen iyo axaadiiثa ay rasuulka ka maqleen aad bay ukala badan tahay ba dhamaan waa wada xujo وقيل waa l ihi mرsل الصحاaبiي kmرsل غyr في الحكم nin imaam usuliya tahay lakin waa qowl marفuuضa وhada qwl ضaعيif mrdud waa qowl ضaعيif oo marduuda ashhر مصنفaatihi kutubtii baabkan loo dejiyey mrslka wixii ugu shurow badnaa almarasil liabi daud waana kitaab madbuuca laakiin maaha un saxaabi wuxuu ka maqnaa ma sheegaye inqidaaca kale sanadkana in badan baa kuba sugan oo kolley waa taase maaha kan imaka aan hayno ee waa macnaha usuuliyiintaba waloona inqidaacyada soka ahayn marka nin imika zuhri oo kale uu saxaabi wax ka wariyo munqadic buu odhanayaa oo kale munqadic meede mursal buu odhanaya meeshiina waa inqidaac sida inaga tacriifkan khaaska inoo yaala almarasil ibn abi xatim isaguna sidaasun buu noqon labada waa mabdu madbuuc jaamicu taxsiil liaxkaam almaraasil waa kitaab aada u muhima imaamkan baale xaafid alcalaayo qarnigii sideedaad raggiisii aan usuli faqiha muxaditha ahaa taas baa leh marka hore wuxuu kaba hadlaa asaaniida munqadica ama asaani inqidaacan guud buu kaba hadlaa haddana ragga mudalisiinta ee tadlis lagu sifeeyu magacyadooda soo dhigtaa dabadeedna asaaniid aada u badan oo casharaad mayme casharaad ba miaad ba daanay kuma gaadhin oo dee inqidaac kuba sugan yahay ayuu soo dhigtaayo dee ay faa'iidadu ay tahay marka lagu yidhaha sanadkaasi waa mursal sanadkaasi waa mursal waad ogaanaysaa marka kuu soo arooro marka haddee imika samura an xasan can samura xasan can abi hurayra taas oo kale mujaahid can caaisha walow mujaahid can caaisha wax ka maqlay umurahaasuu soo dhiganaya u leeyahy waa mursal ujeedaduna waa inqidaac jira oo jaanibkaasaaba u badane mursalkan imakaan haynaa taraajiimtaa dambe ee admicaadka ah uma badnaa waa kitaab aada u muhiimaan leeyahy waa mujalad aan ba weyneyn wallah subxana wa tacaala kan yahay tacriif tacriif bal waxaan ku soo jirnay ad waxyaalihii adigu loo celinayo saqdiga marka mursalkii ayaan soo aragnay mucallaqii oo ka horeeyey imakana labadii kale mucdalki iyo munqadicii baa kan uu israacinayaa sheekhu horta intii saqdiga daahirka ahayd waxaanu tilaabi doonaa saqdiga khafiga ahaa mucdalkii ayuu mabxadkiisii kaniyey tacriif ismu mafcuulin horta waa ism mafcuul min acdarahu bimacnaa aacyahu waxaana oo ismiga mafcuul ka soo jeeda ama laga soo qaatay ficilka ah acdalahu waa cajzi geliyey bimacnaa acyaahu waa daaliyo cajzi geliyo taas oo ayaa laga soo qaato acdalahu ama macnihiisu taa tahay inta badan asalkiisu maadada sulaasi buu kuba yimaadaa sida dee imaka daa-un cudaal iyo wixii lamidka ahaana baabkood uu yahay oo imaka haddii la idhaha da-un cudaal waa xanuunka dee la keri waaye ee dawo loo waaye cajzi geliyo dadkii adibada ahaa inay bal u helaan wax dawo ah taas baaba la ydhaa haddaba kolley kana macnaha dee xadiiska loogu magacaabo inoo soo socdaaye horta waxa asalkiisu iyo ama ishtiqaaqiisu waaba kan acdalahu ficilkaas bimacnaa acyaahum istilaaxan tan weeye ta innagayna si dee aynu usii baahanayna khusaynaysayo xagga istilaaxa muxadisiinta masaqada wixii uu dhaco weey min isnaadihi isnaadkiisa uu ka dhaco isnaani laba iyo fa aksaru laba wax ka badan cala tawaali xidhiidh korkii iyagoo xidhiidhsan oo labadii isku xiga ama wixii ka badnaa ee dhacay isku xigaan oo wuxuu inoogu tacriifiyey bal kolleyna dee tacriifkan istilaaxa ruuxu ku anwaacdani waa anwaaco waxaa wada shamlinayaa inay tahay sanadkii inay wax ka dhaceen ee meelaha dhicitaanku ay yihiin iyo inta dhicitaanku gaadhsiisan yahay ayaa lagu kala soocayaa oo dee ay u baahan inaad hagaag u dabdisood hagaag tacriifkoodii ama wixii istilaaxa lagu idlaaqayay iyo waxay kala yihiin inaad hagaag u kala soco si ay u kala socmaano wixii tadaakhul iyo isgelitaan aanu u dhicin mucallaqii waxaynu hore ugu soo marnay waa ka isaga sanadkiisa bilowgii wax laga xadfo raawi iyo wax ka badan oo haddii raawi laga xadfona mucallaq waa la odhanaya kol hadduu bilow sanad yahay laba haddii laga xadfana ama saddex sa imaka halkan oo kalena waa la odhanayey waxa weeyaan mucallaqa laakiin wuxuu ku qaydnaa sanadka xaggiisa hore ayuu ku qaydnaa mursalkiina waxaan soo aragnay shalay wixii uu ka dhaco sanadkiisa aakhirkii ama dee taabiciga wixii ka dambeeyey oo imika saqdigaasi wuxuu ku kooban yahay maxalka waa halkii saxaabigu uu kuba sugnaa saxaabiga horta ma magacownaa dee waa suurtagal cid kalena inay la dhacsan tahay wixii taabici kor yeelo ama taabiciga ciddii ka dambeysay ay ka maqan tahayba mursal baa la odhanaya isaguna markaasu ku khaasiyay mucdalkiina muxuu inoogu tacriifiyey hadhowna wuu ku yar laami doonaa isagiyo mucallaqii baa meela ku kulmayuu inoo kala saari doonaa ama meelahay ku kulmayeen wuu inoo sheegi doonaaye sanadkiisa xadiidka ay laba ruux ka dhacaan ama laba raawi iyo waxyi kasii badan oo haddii laba raawi ay ka badan yihiinna meesha waa lagu magacaabaya ma magacan welibana laakiin qeyd baa jiro waa cala tawaali ruwaadaa dhacsanna ay isku xigaan ay meel ka wada dhacaan oo wuxuu meesha kaga ixtiraasaya haddii laba raawiba ay dhacaan ama saddex raawi laakiin aanay isku xigeyna dad ay u dhexeeyaan meel baa ruux ka dhacay haddana ruuxii ku xigay waa sheegan yihiin labadii dee hareeraha ka xigay mid kalea meel kale ka dhacay laba way dhaceen ama wax ka badan laakiin iskuma xigaan taasna waa cibaaradan buu kaga ku saaraya oo iyada magaceedu waa inoo dambeeya oo calata ay isku xigaan laba raawi oo isku xiga ama laba raawi wax ka badan isku xiga xadiidkay sanadkiisa ka wada dhacsan yihiin ayaa lagu magacaabaya mucdal مثاله مثال كيسي ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك حاكم وحي وريي بوي سند كيسو كوريي وحانا سند كيسو قريا وقارسي سنيا هي لحرير يا قعنبي وإمام معروفة خالبنا أها عابدنا أها ذاتك علمي عبادة اسقدر صديها مع علمي عمل cabdillaahi bnu maslamata bnu qacnab baa la yidhaahayoo nisbadu halkaasay uga timi alqacnabi bukhaarigiyana sheekhyadooduu kaga mid yahay asxaabtii maalikee waaweyneydna ka mid weeye bal markaa qacnabigaas baa isagoo sanad ahaan uu kaga wariyo oo uu ku gaadhayaa qacnabinayuu ka warinaya can maalikin annahu maalik balaqahu waxaa soo gaadhay ana abaa hurayrata abaa hurayra qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi lilmamluuki ruuxii lalahaa oo addoonkii waxaa u sugnaaday dacaamuhu cuntadiisa iyo wa kiswatuhu hugiisa iyo radbeelkii bilmacruufi saa dee dadka dhexdooda macruufka ku ah ee isaga dee la siiyo dadka iyaga amsaashiisa iyaga dacaamkoodna ah kiswadooda